والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الشيخ رحمه الله ولا يخرج العبد أدوني كذبح ما من الإيمان إيمانك إلا بجحود ما شيء ودفر مويانه وأدخله فيه إيمانك سوقليه shaygii marka horeba mu'min uu ku noqday ee iimaanka uu ku soo galay markuu dafiro xaaladaasi ayuunbuu qofku iimaankii ka baxaya oo kufrinayaa buu yihi sheekhu juxuudka waxaa la yidhaahdana takdiibka iyo beeninta waa ka duwan yahay oo ilaahi baa tabaaraka watacaala yidhi inahum laa yukadibuunak walakinahum biaayaati illaahi yajxaduun adiga kuma beeninayaano nebi maxamed inaad run sheegaysa waa garanayaan laakiin aayaadka ilaahay bay ogaan u dafirayaan iyagoo garanaya marka juxuudku waa alinkaaru maca alcilm shaygii qofku uu garanayo inuu xaq yahay inuu iska diido juxuud juxuudku waa kufrigii nimankii la odhan jiray alyahuudi wanasaara nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam way garanayeen inuu run sheegayo waxaanu ku hadlayaana xaquu yahay yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaahu caruurtooda inay dhaleen siday u garanayeen ayay u garanayen rasuulka caleyhi salaatu wasalaam diinta lagu soo dejiyay inay tahay mid xaq saas oo kale juxuudku waa kufrigii fircoon oo ilaahi baa tabaaraka watacaala tilmaamay fircoon inuu xaqa garanayay oo nebi muuse caleyhi salaatu wasalaam waa kii ku lahaa laqad calimta maa anzala haaulaa ilaa rabu samaawaati waalard waad og tahay fircoonow inaanu aayaadkaan akriyo aanu soo dejin rabu samaawaati mooyaane cid kale inaanay soo dejin laakiin ogaan baad isu diisiinaysa wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman waculuwa way dafireen aayaadkii rabbi buu yihi rabbi tabaaraka watacaala fircoon iyo kuwii raacay wastayqanatha anfusuhum iyadoo naftoodu ay yaqiinsan tahay aayaadkaasi inay xaq yihiin marka juxuudku waa kufriga noocaasiya sheekha hadalkiisa sida ka muuqata xasri baa ku jira oo kufrigi iyo gaalnimadiiba uu ku ururiyo juxuud weliba juxuudka iyo inkaarka masaa'il oo dhan la diido maahe inkaarka la diido wixii qofku iimaanka uu kusoo galay oo qofku muxuu kusoo galaa iimaanka waxa uu kusoo galayaa bishahaadateyn shahaadateynka ayaa qofku muumin uu ku noqdaa qofka shahaadateynka muumin ku noqonaya waa qofka marka hore aan ilaahay rumaysnayn rasuulkana caleyhi salaatu wasalaam aan rumaysnayn laakiin tusaale ahaan qofku haddii uu lahaa ilaahay anigu waan rumaysanahay nebi maxamedna waan rumaysanahay inuu nebi yahay laakiin aniga nebi ima ah sida dee tusaal ahaan yuhuud oo kale oo carab iyo umiyiinta ayuunbuu nebi u yahay hadduu lahay ashhadu an laa ilaha illa lah ana maxamedan rasuulullah intaa miyuu muumin ku noqonaya kuma noqonayo intaa muumin waayo intaa marka horeba u laha ashhadu an laa ilaha illa lah maxamedna waa rasuulki ilaahay laakiin aniga lama soo dirina carab baa loo soo diray intaa muumin ku noqon maayo ilaa uu raaciyo wax tusinaya in waxa weeyaan uu rumeeyey bicumuumi risaalati nabiyi caleyhi salaatu wasalaam risaalada rasuulku iyo fariintan uu jiraa inay tahay mid caam oo ummadda oo dhan ku socota ee aan ku socon un carab oo qura haddii qofku muslim ahaa oo uu ridoobo waxa uu ku islaamaya diintii dib ugu soo noqon karaa wixii uu ku ridoobay uu ku kufriyey inuu dib uga noqdo tusaalaha haddii ku kufriyey inuu ilaahay caayo tabaaraka watacaala ama rasuulka ama diinta arrintaasi waxay ka dhalantay tacdiimki iyo xubigii uu hayay ilaahay iyo rasuulka iyo diinta oo qalbigiisa ka baxay hadduu ilaahay tabaaraka watacaala weyneynayo uu jecel yahay muu caayeen saas oo kale rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo diinta markaa toobadiisu waxay noqonaysaa horta bal tacdiimka iyo xubdiga inuu soo ceshado xagga qalbiga uu ka toobad keeno oo tacdiimkii qalbigii ka baxay tacdiimkii xubigii qalbigiisa ka baxay uu la soo noqdo culimada qaarkoodna waxay idhahdeen waa fiican tahay in waxa weya shahaadatenkana dib ugu dhawaaqo sida weli sheekh maxamed ibn ibrahim raxmat ullahi caleyh maruu ka fatwoonayay qof waxa weeyaan caayay diinta islaamka markaa sheekh wuxuu leeyihi waxa qofku uu ku kufriyaa wixii islaamka soo geliyo o shahaadateynka ah inuu wixii dafirown oo uu diido intaasu ku kufriyaa hadalkiisa saas ayaa ka muuqata anaa wax kale kuma kufriyo culimadu marka hadalka sheeka markay fasirayeen laba mawqifay ka istaageen culimada qaarkood hadalkiisa waa ta'wiiliyeen waxaanay ku xambaareen inaanu xasrigu maqsuud ahayn oo aanu ujeedin in juxuudka o qura lagu gaaloobo oo waxay yidhaahdeen waxyaabo kala de aan juxuud ahayn qofka xaqii isagoon dafirin ayaaba de uu gaaloobi karaaba oo ka ilaahay caayayni oo ama diinta caaya ama rasuulka ama musxafka waxa weeyaan si ula kaca u yahaaneeyo wasaq ku dhex rida ama ku istaagada iyo waa kufrinaya isagoo wax juxuuda aan la iman ee waxa uu la yimu yahay ficil mukafira kuwan kalena aqwaal mukafira aqwaal lagu gaaloobo ayaa ay la yimaadeen imtinaaca saasoo kale lagu gaalooba alimtinaac imtinaacuna macnihiis waxa weyaan qofku isagoo qirsan wixii xaq inay yihiin inuu yidhaahdo laakiin aniga ima khusayso waati waa kufrigii ibliis ibliis kufru lidaa walimtinaac walistikbaar buu ku sifoobay oo ilaahay tabaaraka watacaala dee hadalkiisii ahaa u sujuud nebi aadam muu beenin oo ilaahay baaba tabaaraka watacaala kula hadlayay laakiin inuu amarkii qaato ayuu diiday waxaana ku kalifay istikbaar iskibrin baa ku kalifay wixii la amray markaa qofka ka taga ee uga taga iska kibrin uu iska kibrinaya isaguna waa gaaloobaya kufrigiisana kufri imtinaac baa la idhaha sidaasoo kale kufrigu dee juxuudki iyo imtinaaco qura maaha ee qaybo kale ayuu leeyihi oo kufru takdiib baa jira inuu ictiqaadoba inaani waxaniba run aanay ahayn kufru takdiib baa kaasina la yidhaahdaa waxa kaloo waxa weeyaan kufriga qaybihiisa kamida qaybo fara badan ahlulcilmi waa ay tilmaameen oo kutubta waxa weyaan ay ku sheegeen oo anwaacu kufri bay ka hadlan kufriga akbarka iyo anwaacdiisa marka culimada qaarkood waxay yidhahdeen umatooda juxuudkao qura lagu gaaloobaaye juxuudka waxyaabaha lagu gaalooba inuu kamid yahay ayuunbuu sheekhu ishaarayaa bay yidhahdeen waxaana taa ay u daliishadeen inuu sheekhu hore u tilmaamay in juxuudka waxaan ahayn lagu gaaloobo istixlaalkaba in lagu gaaloobo oo istixlaalka qofku wixii laga mamnuucay u xalaasheeda u idhaahdo aniga mamnuuciga ma aha dee waa kufru ibaa waimtinaac weeyaan markaa taasi waxay tusinaysaa inaan waxa lagu gaaloobo juxuudka aanu kusoo ururinahay sidaa culimada markaa hadalkiisa ku qaaday ee tiri wuxuu radinayaa un khawaarijta iyo muctazilada oo yihi kabaairtaa lagu gaaloobaa kufriga ka sokaysa waxa kamida shaarixa ibn abilciz saasoo kale sheekh saalix ala sheekh xafidahullah kitaabka mar waxa weeyaan uu sharaxay ma tacliiqaad yar uu saaray saasuu ku xambaaray macnihiis sheikhu lalbani sharaxa iyo tacliiqa uu ku leeyahay kitaabka in maqsuudka sheekhu aanu juxuudka ahayn xasriga aanu ahayn ee uu ujeeday inuu radiyo khawaarijta iyo muctaziladada kabaairta ku gaalaysisa saas ayaa isna hadalkiisa uu ku xambaaray culimo hadalkiisa inkirtay oo tiri hadalkiisa macnihiisu waxa weeyaan juxuudka laa ilaha illa la la diiduun baa lagu gaaloobaa buu ujeedaana waa jiraan oo yihi fi kalaamihi nadar sida sheekh ibnu baaz oo kale waxaana wallahu aclam daahir oo muuqata in ictiraadka iyo qabsashada sheekh ibnu baaz inay tahay fii maxaliha kalaamkan xasri baa ka muuqda weliba hadalkan isagoo intan kasii cadaan badanoo inuu xasri ujeedo ay ku caddahay ayaa sheekhu uu ku sheegay kitaabkiisa kaledahay sharx macaani ilaataar ee taxaawi laftiisa uu leeyahay marka waxaan leenahay waa kalaam baatila nadarna uu ku sugan yahay in la idhahdo qofku wuxuu ku gaaloobaa inuu diido laa ilaaha ila allah isagoo laa ilaha ila allah ogol shahaadateynkii aan diidanayn ayuu wax ku gaaloobaa ahlu sunna waljamaacana waxay aaminsan in qofku qowl buu ku gaaloobi karaa hadal ficil uu sameeyeyna waa ku gaaloobi karaa ictiqaad uu aaminayna waa ku gaaloobi karaa shaki wax xaq ahaa uu ka shakiyena waa ku gaaloobi karaa qawlka dee tusaalihiisu waa sida kaa ilaahay caaya hadal buu dee ku gaaloobay innaga waxba nagama geliy wuxuu qalbigiisa ka aaminsiye warna kama hayno hadalkaa mar hadduu ku dhawaaqay waxa uu la yimi waa kufri iyo gaalimo ficilla waa lagu gaalooba ninka imika sana mu sujuuda warow afkiisa ha kaba yidhaahdo anigu waan diidanahay cibaadatu lasnaam ilaahayna subxaana watacaala kelidii in la caabudaan aaminsana warow afka taha ha kaba yidhaahdee ficilkaa uu sameeyey laftiisa ayaa kufriya gaalnima oo uma baahno ficilkaa inaynu baadbaadno ama aynu ogaano inuu ictiqaad raacay ictiqaadna de waa lagu gaaloobaayo qofka waxa weeyaan ictiqaado tusaale ahaan in kayrullahi uu keybkiiyo waxa maqan og yahay de waa gaaloobaya oo munajimiinta iyo saxarada iyo kahanada waxa weeyaan rumaysta shakina waa lagu gaaloobaayo shay inuu diinta kamid yahay si cad loo og yahay oo laysku waafaqsanya qofka ka shakiya isaguna waa kufrinaya waa gaaloobaya saa tusaale ahaan de qofka ka shakiya risaalada nebi maxamed aleyhi salaatu wasalaam iyo waxyigii loo soo dhiibay ama ka shakiyaba inuu rasuulku run sheegayo inaan run sheegahay hadi kufriyo gaalima ayay noqonaysa wuxuu yihi sheekhu raximahullah waliimaanu iimaankii huwa isagu aliqraaru waa qiritaanka laga qiro bilisaani carab iyo watasdiiqu rumaynta laga rumeeyo biljanaan qalbiga laga rumeeyo waxaa sheekhu halkan uu tacriifinaya iimaanka tacriifkan uu ku tacriifiyey iimaankuna waa tacriifkii qolada la idhaahdo murji'at lfuqahaa abu xaniifa iyo raggiisa asxaabu kuufa waa tacriifka iimaanka ku tacriifiyaan oo iimaanka tacriifkiisa layskuma waafaqin nimanka jahmiye la yidhaahdo aadka u lunsani waxay yidhaahdeen iimaanku waa macrifada weeyaan fakulu man carafa allaha fahuwa muumin kufriga iyo gaalnimaduna waa jahliga yidhaahdeen arrinta noocaasi inay baatil tahay bay culimmadu tilmaameenoo qofku garasho ilaahay uu gartay oo aanay la socon waxa weeyaan ictiqaad iyo qowl carabka uu kaga dhawaaqay iyo camal muumin inaanu ku noqonahayn adilo badan bayna tusisay oo ninka la idhaahdo ibliisbada ilaahay waa yaqaana oo ilahay baabu tabaaraka watacala sifaatkiisa ku dhaaranaya fabicizatika lauguyanahum ajmaciin rabbi bima aguwaytani rabbi tabaaraka watacala waa garanaya waa kirsaya soomaali haddana de intaa muuminku muu noqon waxa uu ku gaaloobay wixii la odhan jiray kufru istikbaar nimankii saasoo kale la odhan jiray waxaa ka dhalaysa qowl jahmiye markaa ibliis inuu yahay muumin inuu yahay sidaasoo kale waxa weeyaan nimankii alyahuud wanasaara dee ilaahay waa yaqaanay subxaana watacaala laakiin aqoontaasoo quran muuminiin kuma aanay noqon yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa munaafiqiinta nimanka la dhahda ilaahay subxaana watacaala waa yaqaanin laakiin xasad iyo xumaan kaloo ay qabaan ayuunbaa uu ku kaliftay inay kufriyo gaalnimana qarsadaan iimaanna waxa weeyaan ay muujistaan marka qowlka jahmiyada markaynu eegno kuwaasoo dhan muuminiin bay noqonayaan qowl dee ibliis iyo yuhuud iyo nasaariyo munaafiqiin muuminiin ka dhigayana dee intaasi ayaaba ugu fila wax caddeeya o ina tusiya butlaannimadiisa waa batil markaa qowlkooda karaamiyada qolo ladhaahna waxay yidhahdeen iimaanku waa aliqraaru billisaan qofku mar hadduu kaga dhawaaqo carabka shahaadateynki iyo iimaankii muumin buu noqonayaa bay yidhahdeen walow qalbiga waxa uu ku dhawaaqay aanu ka aaminsanaanbe laakiin xagga marka la eego umuurta aakhiro iyo abaalmarinta dambaysa iyaga laftooda waxay leeyihin muuminka janno mutaystay waa ka qowlkaa la ku dhawaaqay raaciyey ictiqaadkii qalbiga iyo camal kaawgeed waxay leeyihin munaafiqiinta adduunyada marka la joogo waa mu'miniin bay yidhaahdeen waayo qowlu lisaan bay la yimaadeen marka waxa weeyaan aakhiro la tagana de waa kufaaro naartay meel hoose weliba ka gelayaan leanna ictiqaadkii qalbigaa ka maqan markaa xukumka aakhira ahlu sunna waa ku waafaqeen binisbati lilmunaafiqiin laakiin xukumka adduunyaday ku khilaafeen oo ay kaga duwan yihin qowlkaasina waa baadilo ilaahay baa tilmaamay tabaaraka watacaala qofka carabka un kaga dhawaaqay iimaankiiyo qalbiga aanu kaga jirin inaanu intaa muumin ku noqon ahayn yaa ayuha arasuulu laa yaxzunka aladiina ya ayuha arasuulu laa yaxzunka aladina yaquluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim rasuulow yaani kumuruga gelinin kuwa afkooda kale waxaan qalbigooda ku jirin aanay imaambe afka ka sheegan qalbigana kuma jiro inaanay muuminiin ahayn markaa ilahay tilmaamay ida jaaka almunaafiquuna qaaluu nashhadu anaka larasuulu llah wallahu yaclam anaka larasuulu wallahu yashhadu ana almunaafiqiina lakaadiin qolada markaa intaaba ka sokaysa waa murjiada fuqahada qolada murjiat fuqaha oo waa abu xaniife iyo ragga waxa weeyaan axnaafta faraha badan oo waxay idhahdeen imaanku laba cunsur buu ka koobaya ama laba qodob qodobkood waa aliqraaru billisaan carabka in lagaga dhawaaqo qodobka labaadna waa tasdiiqu biljanaan o qalbiga in laga rumeeyo wey oo acmaashii qalbiga iyo ictiqaadaadki iyo qowl qalbigiiba in lala yimaado laakiin camalkan daahirka xubnaha laga samaynaya iimaanka kamid maaha bay yidhaahdeen saas ayaa waxaweyaan qoladaasi ay ku tegeen waxaana daliilkooda u weyne ay xujaysteen uu yahay luqada iyo adilo sharciga kusoo arortay luqada waxay yidhahdeen iimaanku waxa weyaan luq ahaan de waa tasdiiq qawlu lisaanna waxaan ugu daro anu iimaanka inuu kamid yahay aan u sheegnay adilada isagana waxa weyaan tilmaamtay uu ku cadyahay inaan dhawaaq la-aan iimaan qalbiga iskaga jira aanu qofkii waxba u tarayn inta aanu muumin ku noqon ahayn taana culimadu waa ka jawaabeen waxa mar haddii iimaanka sharcigu uu fasiray dee luqa loomaba baahnaba siduu leeyahy shekhu lislaam ibnu taymiya raximahullah uu ku leeyahay kitaabkiisa waxa weeyaan aliimaan alkabiir tan kalena waxa yidhaha ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu isku cadfaa iska daba keenaa iimaanka iyo camalka saalixa ila aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat cadsiguna dee takaayur buu faa'iidiya labaasha inay kala duwan yihiin baa laga qaadanaya haddii markaa camalka saalixi iimaanka uu kamid yahay dee layskuma cadkeen bay yidhaahdeen oo uu ku dhex jiray imaamka mar labaad dee camal saalixa lama sheegeen taana culimadu waa ka hadleen waxay dhaha cadsiga waa idinku waafaqsanay takaayur iyo kala duwanaansho labada shay ee la isku cadfee la iska daba keena ay kala duwan yihin inuu faa'iideeyo laakiin takaayurku iyo kala duwanaansho waa noocyo badan takaayurku takaayuru dawaad buu noqdaa labada shay laba shay oo kala duwan daatooda ay kala duwan tahay inay noqdaan sida haddana jaa xasan wa cabdiraxiim oo kale waan isku cadfo waa inay kala duwan yihin bu cadsigaas faa'ideynaya daatadooda kala duwan oo ninkaasna waa ninkaa mustaqilka kana waa ninkaa mustaqilka kala duwan waxaa kaloo kala duwanaanshaha labada shay ka dhexeeya noqon karaa takaayur lawsaaf inay sifaatkoodu kala duwan oo tusaalahaan seef baan sifaynaya waxaan leeyahay sayfun wa muhanadun wa saarimun waa magacyadeedii de iyadu ay lahay oo seef iyo muhanad iyo saarim wuxuba waa magacyo seeftu ay leedahay weyaan laakiin waxaa magacyada la isugu cadfaa la isaga daba keenaa leannahu sifaatka seefta saarimka ay leedahay iyo ta muhanadka ay leedahay iyo ta kaleta ay leedahay baa kala duwan oo takaayur sifaat baa keensaday in waxa weeyaan la kala duwo waana ta asmaa ullahi tabaaraka watacaala taasi ay ku sifaysantaho ilaahay magacyadiisa in isku cadfo miyaanad arag miyay ku tusinaysaa in magacyadaasi dad cid kala duwan ay leedahay tusaala allah araxmaan asamiic alcaliim haddii la isku cadfo miyaa laga qaadanaya inuu jiro ilaah arraxmaan la yidhaha gooniyo mid allah la yidhaha mid raxiim la yidhaha laga qaadan maayo ee kala duwanaanshaha ayna tusinaysa waa takaayur sifaado sifada uu ina tusinayo magaca allah iyo sifada magaca araxmaan ina tusinayo iyo sifada magaca samiic uu ina tusinayo ayuun baa kala duwan waxaa kaloo kala duwanaanshaha labada shay la isku cadfay uu noqon karaa takaayur waxa weeyaan min baabi alcaam alkhaas oo labada shay waxa laga yaabaa inuu mid macno ballaadhan yahay oo ka dambe uu soo gudagelayo dete kii macnaha ballaadhnaa inta la sheegay kii gudagelayana haddana laga dabageeyey iyadoo kaa gudagelaya gooni loo soocay sharaf iyo wanaag uu leeyahay awgeed taasina qur-aanka waa ka buuxdaa ilahi subxaana watacala waa kale tanazalu lmalaaikatu fi wruux malaaigtii baa soo degaysa laylatulqadriga iyo aruuxa malaku jibriila de bal hadduu qof idhahdo ka waran aayadda waxaan u daliishanaya malaku jibriil inaanu malaaigta kamid ahay yaa laga asmacaya dee taasi waxay lamid tahay in la yidhahdo ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaati camalka saalix iimaanka inaanu kamid ahayn baan u daliishanaya waxaanu leenahay malaku jibriil isagoo malaaigta kamid oo malaaigtaa la sheegay ku jira ayaa haddana mar labaad gooni loo xusay sharaf uu leeyahay awgeed saas oo kale qur-aanka kariimka aayaad badan oo macnaha noocaas inaynu tusinaynu ka helin marka iimaankii camalka saalixa marka la isku cadfo ee la iska daba keeno tusin maysa camalka saalix inaan iimaanka kamid ahay ee waa laba arrimood midkoodun in la yidhaahdo haddii iimaankii iyo camalkii la kala qaado iimaanka in looga jeedo wixii camalka kasoo hadho qawlulisaan iyo ictiqaadkii ah ayaa lagu xambaaraya waa markay dee kulmaan laakiin marka iimaankii gooni loo sheegay kelidii la sheego dee camalkii saalixa uu ku guda jiraa oo kama maqna ama waxaaba la odhan karaa cadafka la isku cadfay la iska daba keenay iimaanki iyo camalka saalixa waa min baabi cadfi alkhaas cala alcaam oo iimaanku waa caam waa shay guudo qawlkii hadalkii lagu dhawaaqayay iimaanka iyo ictiqaadkii qalbiga iyo camalkii saalixa way soo gudagelaya camalkii saalixa isagoo iimaanka ku jira ayaa haddana gooni loo sheegay wanaag uu leeyahay iyo sharaf iyo karaamo uu leeyahay awgeed oo min baabi cadfi lkhaas cala alcaam waana o iminka idhaahdo tusaalaha acti talaamiida hadihi lkutub wa acti cabdiraxmaan ardayda waxaad siisaa kutubtan cabdiraxmaanna sii miyaa laga qaadanaya cabdiraxmaan inaan ardayda kamid ahay laga qaadan maayo ee macnaheedu waxa weeye arday in si guud ahaanabaa loo xusay iyadoo la kala qaad qaadin cabdiraxmaanna laba jeer baa la sheegay marka hore ardaydu ku jiraa marna si gooniyaa loo sheegayo isagu waxa weeyaan inuu darajo dheeraada ardayda kale ka leeyahay ayuun baa dee laga qaadanaya marka waa batil waxa weyan qawlkaa yidhahdeen iimaanka iyo camalka saalixi waa kala duwan yihi isku soo ururi ahlu sunna waljamaca waxay dha iimaanku saddex qodob buu ka kooban yihi qawl lisaan annutq dhawaaq iyo waxa la idhaahdo ictiqaad bilqalb ictiqaadka waxaa soo gudagelaya acmaashi qalbiga laga qabanaya xishoodku waa camal qalbiga laga qabto niyadu waa camal qalbiga laga qabto khawfku waa camal qalbiga laga qabto raadkiisana laga arko xubna maxabadu saas oo kale tacdiimkii tawakulkii ikhlaas adi kullaha waa acmaal quluub wey yaqiintii marka ictiqaadka camal qalbiguna waa soo gudagelaya qawlu qalbiga oo tasdiiqiina waa soo gudagelaya waxa kaloo waxa weeyaan iimaanku soo raacaya waxaa la idhaha nudqu bilisaanka camalkii oo waxaan ujeedahay ictiqaadkii waxaa kasdexaadna uu noqonaya camalki oo looga jeeda camal ljawaarix marka waa saddexdaa qodob iimaanku waa mid lagu dhawaaqo qalbigana laga ictiqaado jawaarixda iyo xubnahana laga sameeyo saddexdaa arrimood iimaanku waa murakab cinda ahli sunna waljamaca maaha basiit ashiyaabu ka koobay waxaana iimaanka ahli sunna waljamaca ay ku tusaaleeyeen sida shajaradoo kale geedku dee wuxuu ka kooban yahay jirir qura ha lahaado oo asal qura buu leeyahy iimaanku asal qura buu leeyahy oo asalkiisu maa fi lqalbi weyn laakiin waa sida geedkuba jirir qura u leeyahy waa asalkaa u leeyahy laakiin waxa weeyaan dee geedka soo aragtay laamo badan oo kala duwan buu leeyahy laamahaasi geedka ku yaala waxaa kamida laamo haddii geedka laga jaro geedkii de uu kala dhantaalmayo laakiin geedka aanu dhimanahay sidaasoo kale dee acmaashii waxaa kamid a kuwa haddii qofku uu ka tago iimaankiisa uu nuqsaamayo laakiin aanu kufriyahay waxaa kamid a laamaha geedka ku yaala kuwa haddii laga jaro geedka uu dhimanayo ingegayaba acmaashiina waxaa kamid a waxa weeyaan kuwa haddii laga tago iimaankii meesha uu ka baxayo de qofka uu gaaloobi iimaanku qofkaa socduu ka dhigay bal qofkaa ibni aadamka ufiirso qofka ibni aadamka muxuu ka koobanya xubno badan buu ka koobanya xubnihiisaa kuwo kamid a hadii uu waayo quruxdiisa ayuunbaa kala dhimmaysa taas maxay ka dhigantay iimaanka maxay uga dhigantay mustaxabaadkii oo mustaxabaadkii qofka haddii uu ka tago ashyaadii sunanka ah makruhaadkiina uu sameeyo quruxdii iimaankiisa ayuunbaa kala dhimmaysa waxaa kamid a qofka ibni aadamkaa xubnihiisa kuwa haddii waxa weeyaan laga jaro aanu dhimanayo nafti aanay ka baxahayn laakiin uu noqonayo qofkay nuqsaani ay ku jirto oo in leh masalan haddii qofka in laga rido ama labadan gacmood mid laga jaro ama labadan lugood mid laga jaro iyo haddii qofka tusaale ahaan dhegta intaa yar fur yar loo sameeyo ma isku mid ba haddii dhegtaa fur yar loo sameeyo quruxdiisuma kala yaro dhirmayso laakiin xooggiisa iyo awoodiisa waxba unoqon mayso kii mustaxabaada ka tegay kaa furta yar loo kale ayuu ka dhigay iimaankiisi waxa weeyaan furtaa yar dee waxa weeyaan ma dhaawacayso quruxdii ayuun bay dhimaysaa sidaas oo kale haddii qofka gacan laga jaro ama lug ama xubnaha de ama in laga rido qof kala dhantaalanoo in le ayuu noqonaya iimaankii saasoo kale haddii waajibaadkii laga tago muxaramaadkiina lala yimaado aan sidooda kufriya gaalimaanu ahayn wuxuu ka dhigan yahay qofkaa waxa weeyaan daciifay awoodiisa ay kala dhantaalatay qofka iimaankiisa waa daciifki haddii qofka ka waran haamada lagu dhufto oo naftaba laga jaro halkaa midi laga taago soo nafta ka bixi mayso haddii wadnaha qofka ay wax kaga dhacaan ama madaxiisuba gebigiisa uu burburo soo qofka dhiman maayo dee iimaankiina saasoo kale waxaa kamid a waxyaaba haddii lala yimaado ama laga tago dee iimaanka uu dhimanayo sida tusaale ahaan haddii wax kufri oo gaalnima qofka uu la yimaado iimaanka marka hore ku sifaysnaa dee iimaankiisa sida qofkaasi u dhintay markii meel halisa lagu dhuftay ayuu u dhimanaya iimaankiisa waxaa kamida tusaale hadduu salaadii ka tago waxa weeyaan taasi waxay keensanaysaa qofkii iimaankiisi inuu dhinto sida ahluxadiidka iyo ahlu sunnuhu ay u badan yihiin weyi sale laysku waafaqsanysa maaha haddii waxa weyaan ilaahay subxaana watacaala uu caayo waa nin dee madaxii laga bashaaqiyey buu ka dhigay oo la ridqay madaxiisi iimaankiisiaa saas oo kale waxa weya noqonayo baaba'yo marka iimaanku inuu nudqiga iyo dhawaaqa shahaateenka lagu dhawaaqayo iimaanka uu kamid yahay adiladayna tusinaysaa qur'aanka iyo sunadaba waa ku jirta qur'aanka ilahay wuxuu yihi quluu aamana billahi waa tidaahdaan ilahay baan rumaynay qowl ahaan u dhaha markaa qowlkaasi inuu iimaan kamid yabana sidaas oo kale rasuulku alayh salatu wasalaam wuxuu yihi aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha qawlu la ilaha ila allah waadnaha imaatat ladaa can tariiq iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan laagood ka u saraysa waa qowlka qofku uu yidhahdo la ilaha ila allah waxaana uhooseysa wadadoo waxaa yaro dadka dhibaya aad ka leexiso walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa qeyb kamid waxa weyaan iimaanka ka laa ilaha illa allah oo lagu dhawaaqa iimaanka inay kamid ta xadiidku inoo tilmaamo inuu iimaanku waxa weeyaan qalbiga qeyb kamid ay degantaho ictiqaadulqalbi iimaanka uu kamid yahayna adiladana tusinaysa waa fara badan tahay ila man ukriha waqalbuhu muطmainu biliiman bu ilahay oo qofka qalbigiisu inuu noqon karo mid iimaankii ku xasiloona iimaanki uu ku jiro uu noqon karona mid iimaankii qalbigiisa ka baxay buu rabbi inoo tilmaamay tabaaraka watacaala saas oo kale laa yaxzunka aladina yusaaricuuna fi lkufr ilaahay tabaaraka watacala wuxu yaay ku murugo gelin kuwa kufriga iyo gaalnimada u ordaya oranaya carabkooda ka odhaya waxaanay qalbiga ka aaminsanayn yaquluuna biafwahi maa laysa fi quluubihi wa munaafiqiinta iimaan qalbiga aan kaga jirin ba caraba ka sheeganay iimaan ma hadi ka ictiqaad lqalbi waa qeyb rukun asaasi oo iimaanka kamida wey acmaasha gawaarixdu inay imaanka kamid tahayna qur-aanka iyo sunadu wayna tusay qur-aanka ilaahay wuxuu yihi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay mu ahan mid iimaankiina dayacaya iimaanka aayadda lagu sheegaya waa salaada siduu ina tusinayo xadiidka bukhaari uu wariyey saxaabiga albara ibnu caazib la dhahda wuxuu yihi markii qibladii la bedelay markii hore la baytulmaqdis baa loo tukan jiray ayaa saxaabadii kuwo kamida waxay yidhaahdeen walaalahayadii iyagoo xaggaa u tukada dhintay oo qibladan bedelitaankeeda aan soo gaadhin oo alla salaadoodii kuwa way burtay deetana ilahi baa aayaddan soo dejiye wuxuu leeyahy wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum ilahay salaadiinii aada qibladaa hore dee marka hore sharciga ay u tukan jirteen idinka dayici maayo salaadana waynu garanaa salaadii ictiqaad bay koobsanaysaa iyo qowl iyo camal intaba acmaashii markaa salaada ku jirta inay iimaanka kamid tahay oo rukuucdaadan iyo sujuuddaadana waa min aliimaan saas aadina tusay inama almu'minuuna aladina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana waxaa rabbi tabaaraka watacala aayaddan uu ku tilmaamayaa muuminiinta iimaanka iimaankii waajibka ahaa la yimi inay yihiin iimaankii dhamayska tirna kuwa aayaadka rabbi marka lagu dul akriyo iimaan ay u ziyaadiyaan waxa ilaahay uu sii wado wuri aladiina yuqiimuuna asalaata wa mima razaqnaahum yunfiquun muuminiintu waa kuwa salaadooda sadaqana la baxa salaaduna waa camal sadaqaduna waa maxay waa camal marka camalkaasi inuu iimaanka ay ku sifoobeen uu kamid yahay ayuu rabbi inoo sheegay xadiidkeenu akrinayna waxaa lagu tilmaamay imaadatlada inay iimaanka kamid qodaxda yaro wadada ka qaado iyo musbaarka iyo quraarada lagu jejebiyey waa camal gaad qabata haddana iimaankiibuu kamid yahay marka ahlusunna waljamaca qowlkoodu waa sida waxay ahlusunna waljamacad aaminsan yihin ana aliimaana yaziidu wayanqus iimaanku waana kordhaa hoosna waa u dhaca waa nuqsaama iimaanku marka waxa weeyaan wuxuu ku ziyaadaa yaziidu biaacati waalcilm cilmiga iyo daacadu ku ziyaada cilmiga iyo daacada oo ninka ilaah yaqaano asmaadiisa iyo sifaatkiisa iyo waajibaadkiisa iyo muxaramaadkiisa iyo kaalintaa midna aqoon lamid maaha cilmiga iimaanku waa ku ziyaadaya marka daacadiina iimaanku waa ku ziyaada taas oo kale iimaanku wuxuu ku nuqsaamaa jahliga jahliga iimaanka waa nuqsaamiya oo qeybta diinta kamid ah aanad aqoon de waa iimaankaa maqan wey oo qofkii yaqaanay uu ku dheer yahay saacadana waa ku ziyaadaa iimaanku ilaahay tabaaraka watacala in laga amar qaato loo hogaansamo iimaanku inuu ziyaado oo nuqsaamana waa qadiyad waadixoo qur-aanka in badan kusoo aroortay iyo sunada rasuulkaba alayhi salaatu wasalaam oon u baahnayn imika inaynu adilo fara badan aynu usoo aroorino laba qoloba waa diideen ziyaadat liimaan wa nuqsaanu alkhawaarij walmuctazila waxay dha iimaanku hadduu nuqsaamo waaba la gaaloobaya qofkii waajib ka taga hadda inuu kufriya aaminsan yihi wax xaaraana kii la yimaadaan inuu kufri waa baatil qowlkooda murjiyahana saasoo kale waxay iimaanku waa shay quro ee shay quri inuu meesha ka wada maqnaado iyo in wada joogo kama dhaxayso ima an yakuna kaamila wa ima an yakuna macduuman mafquuda ahlu sunana waxa dha iimaanku shay qura maaha waa inay geedka ku tusaalen iyo qofka ibni aadamka oo waxaan laga tegay un baa la eegaya ma wax quruxdii iimaanka la dhantaalaya mise wax awoodiisa wax udhigay mise wax iimaankiiba dilayaba saddexaas ayay noqonaysa iimaanka istifnaa in la geliyaa waa banaanta in laga tagaana waa banaanta oo qofka haddii la idhahdo muumin miyaa tahay waa banaanta inuu idhahdo ha muumin baana isagoo iimaankaasi uu sheeganayo uga jeeda waxa qalbigiisa ku jira dee uu hubo oo tasdiiqa qalbigaaga ku jira de waad ogtahay waad ka waraysa insaan alinsaan cala nafsi basir iyo qowlkii de uu ku dhawaaqay waa odhan karaa waxa weeyaan insha allah oo waxaa dhici karta inuu iska daayo goyntii iimaanka noocaasa isugoyn isu goynayo odhan karo anaa mu'min insha allah iyadoo ujeedadiisu ay tahay istifnaaga gelin maayo kama shakisana iimaankii qalbigiisa ku jira iyo qowllisaankii kama shakisana ee qofku ila camalkiibaa iimaanka kamid ee maadaama camalkii qofku aanu dhamaystirahayn nuqsaani ay ka gelayso taasi ayaa istifnaaga keensanaysa oo hadduu dhahdo muumin baana isagoo ujeeda camalkii o dhan baan la imi taasi khalad bay noqonaysaa oo qof odhan kara anuu camalkii layga baahna o dhan waan la imi wixii laydig o dhanna waan ka tegey oo iimaankaygu u dhamaystiray ma jirto kaasi wuxuu ka dhigaysa saxaabadu ay ka cabireen nin yidhi jannadaan gelay si ibnu mascuud uu ku lahaa kuwiisa de waxaad tirahdaan jannadaanu gelin ona ku dara ila waxba dirma harin marka yajuusu listifnaa fi liimaan biictibaar wayajuusu tarku labaduba waa banaayiin in lala yimaado in laga tago laakiin marba dhinac bay ku tacalluqdaa oo haddii la yidhahdo muumin baana waxaa loo jeedaa wixii qalbigiisa qofku uu ku hubiye qowlkuu ka dhawaaqo haddii istifnaa la jiro anaa muumin insha allahna istifraaga waxa la geliyey ma aha qalbigiisa wuxuu ku hubay iyo carabkiisa wuxuu kaga dhawaaqay ee tasdiiq iyo qowl ah ee waxa istifnaaga la geliyey waa camalka siduu leeyahy imaamu axmed raximahullah wuxuu yihi sheekhu wajamiicu maa shay dhammaantood saxa ka sugnaaday can rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam oo min asharci asharci iyo walbayaani caddayn kulluhu dhammaantii xaqun wey saasi ahlusuna waljamaaca ay rumaysan yihin sharci iyo bayaan buu sheekhu kala qaaday sharciga wuxuu uga jeedaa wixii ibtidaa'an uu rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu ula yimi ee sharci ah sida qur-aanka oo kale da alqur'aan waa aayaadka xagga ilaahay ka yimi rasuulka lagu soo dejiyey shuruuc cusubo hore aan u jirin bay sharciyeynaya axaadiista rasuulka qayb noocaasiya baa jirta oo axkaaman qur-aanka ku oolin tilmaamaysa waa sharci iyaduna bayaankuna wuxuu noqonayaa maaha sharci ibtidaane sharci marka hore la soo dejiyey buu cadaynaya sa tusaale ahaan iminka ilahi wa aqiimu salaata wa aatu zakaata bui waa sharci kaas laakiin rasuulkaa cadeeyey sidii loo tukan lahayo sidii saka loo bixin laha goortii la tukan laha intii la tukan laha goortii saka la bixin laha intii la bixin laha wixii laga bixin laha bayaan iyo cadayn buu markaa noqonaya aqwaasha iyo afcaasha rasuulku salaada iyo sakada iyo arrimaha qur-aanka lagu sheegay uu ku cadeeyey ujeedada labada sheekhu uu ka leeyahay jumladana waxay tahay inaan la kala qaadahayn wixii rasuulka ka sugnaaday waxaa lagu yaqaano ahlulbidac inay u kala qaydiyeen sunadii rasuulka mutawaatir iyo axaad mutawaatirka waa ka dad fara badani oo caadadu mustaxiil ay ka dhigayseen inay beer isku waafaqaan ay soo wariyeen mutawaatirkii waxay dhaha xagga sugnaanshaha waa suganye mar hadday dad badan soo wariyeen laakiin xagga dilaalada iyo tusinta waa danni bay yidhahdeen oo dawaahiru alfaad waa danniya laa yaqiiniya mutawaatirkii markaa sifaatka ilaahay ka hadliyiy caqaaidka saxiixa ay khilaafsan yihiin oo dhan marka loo deliishado adeer waxay iska odhanayaan inuu sugan yahay daliilku waa kugu waafaqsanay laakiin dilaalada oo arrintaa u deliishanayo u deliishanaysa uu tusinaya waa mid dani oo dee la malaynayo mid la huba maha halkaasi kaga baxay aayad kastoo qur-aan iyo xadiid kastoo mutawaatira oo caqiidadooda xun ee aaminsanyiin ka hor yimaada sidaasay iska yidhaahdeen qunyar ay kaga takhallusa qaybta kale waxa dha waa axaad oo axaadku waa ka dad aan xaddu tawaatur gaadhin ay soo wariyaan isagana waxay yidhaahdeen ma aha qaci min xaysu thubuut walaa min xaysu dilaal xagga sugnaanshaha qaci maaho khabarkan qofku uu soo wariyey inuu been yahay waaba iska dhici karta haddii xataa laga soo qaado inuu sugan yahay ina dilaaladiis iyo tusintiisu mid qaciya maha ahlusunna waljamaca iyagu taa waa khilaafsan yihi saa sheekuu sheegaya wey xadiidku mar hadduu rasuula ka sugnaado ama qof kuri ha soo wariye ama dad badani ha soo wariyaane oo uu ansaxo uu sugnaado ahlusunna waljamaaca waa aqbalaya waana deliishanayaan caqiido waa u deliishanayaan camal iyo cibaadana waa u deliishanayaan oo rasuulka dhan in lasoo diray dee qof quraa oo khabarulwaaxid haddaan la aqbalahayn maxaynu rasuulka warkiisa u aqbal toban rasuul laynooma soo dirin iyo shan rasuul quraa laynoo soo diray oo rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam soo kii dad aaxaada diri jiray ummadaha u diri jiray oo diinta nooc waloo kamida caqiidiya camalba ay gaadsiin jireen iyaana abu muusa alashcari iyo mucaadi ibnu jabal aanu u dirin yaman dadka waxay ugu baaqayeen ma waxay ahaayeen cibaadaad iyo camal caqiida miyaanay ku jirin waxay dadka ugu baaqayeen weliba ismay raacin labada saxaabi waxaa loo diray abu muusa alashcari alyaman aljunuud yaman koonfurteeda loo diray waxaa loo diray mucaadi ibnu jaballa yamanta shimaalka waqooyiga ayaa loo diray wax walbana dadka way usheegayeen inuu tawxiid mucaad dadka uu sheegayey oo tawxiidku khabarulwaaxidka uu ku sugnaanayo mar hadduu siqo yahay ee lagu kalsoon yihi ayaa arrintaasina tusinaysa inaka taati qawman ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhum ilayh shahadata an laa ilaha illa allah tawxiidka iyo shahadata an laa ilaha illa allah ayuu kelidii qaaday oo dadkii ay rumeeyeeno taas ay kaay ku raaceen haddii khabarulwaaxid caqiida aanay ku sugnaanahayn dee mucaad oo qura reer yamaneed looma diray ee dad xaddu tawaatur gaadhaya loo diri lahaa waxaa masalada hadalkeeda si fiican u dhargiyey oo xaqeeda ka soo baxay imaamu shaafici raximahullah kitaabkiisa la yidhaahdo alrisaala wuxuu yihi sheekhu waliimaanu iimaanki waaxidun mid qura weeye taasi waa baadilo iimaanku mid qura maaha waxaynu tilmaanay iimaanku inuu yahay murag oo qowl iyo camal iyo ictiqaad buu ka kooban yahay laysa basiitan wainama huwa murakabun wa ahluhu dadkiisuna fii aslihi iimaanka asalkiisa marka laga sawa way ka siman yihiin waa qowlkii waxa weyan murji'at lfuqahaa ee odhanayay iimaankii abubakar iyo iimaanka afjaru almuuminiin waa isku mid abubakar iimaankiisii iyo iyo muuminiinta ka ugu faasiksan iimaankoodu waa isku mid oo dee iimaanku mar hadduu qowl lagu dhawaaqa yahay iyo wax qalbiga laga aamino si abubakarna ku dhawaa qalbigana ka aamin kan faasiqee muqanigaa inantan haystee hoboladaa iyaduna imaankii ku dhawaaqday qalbigana ka aaminta iimaankeeda iimaanka abubakar waa isku mid be laa xawla walaa keef yastawi iimaan abubakar wa iimaan lfusaq taa waxaa keentay oo ku kaliftay markay camalkii iimaanka ka saareen ayaa heerkaa gaadhsiisay inahaan dadki iimaanka asalkiisa waa isku mid isku mid maaha waa baatil abubakar radia allahu canhu iimaankiisa hadday noqoto waxa qalbigiisa degay iyo haddii acmaashiisa noqotoba iimaankiisu waa ka duwan yahay iimaanka waxa weyaan kuwa fusaaqda watafadulu baynahum waxay ku kala sareeyaan bilkhashyati watu watuqa wey khashyada iyo taqwada ay ku kala sareeyaan bu yihi dadku iyo mukhaalafati lhawa hawadooda inay khilaafaan amarka ilahay raacaan iyo mulaasamati lawla sida saxda ee toosan inay laazimaan wuxuu yihi sheekhu raximah llah wlmu'minuuna mu'miniintii kulluhum dhammaantood awliyaa raxmaan allah raxmaanka awliyadiisa ayay ka mid yihiin sida ilaahay tabaaraka watacala yuhi alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kanuu yattaquun waxaa la idhahda alwilaaya macnaheedu waa annusratu walmaxaba oo marka laleeyahay qofkani ilaahay buu weli u yahay macnaheedu waxa weya ilahay baa jecel oo u gargaaraya oo wilaayadu labada jaanibba waa ka timaadaayo muuminiintu ilaahay bay awliye u yihin ilaahayna muuminiintu weli u yahay allahu waliyu ladiina aamanuu rabbiga yhi tabaaraka watacala waliyu ladiina aamanu aladi yuxibuhum wayansuruh waa ka jecele u gargaaraya ilahay muuminiintana marka la leeyahay alaa ina awliyaa allah e aladiina yuxibuuna allaha wayansuruuna diinah wayuxibuhum allah wayansuruhum waxaa la dhaha markaa wilaayadu iimaanka ayuun bay lamid tahay waa nadiiru liimaan alwilaayatu waliimaanu waa isku mid sida dadkan muuminiinta iyagoo iimaankoodu kale xoog badan yahay oo qaar ay toosan yihiin qaar ay khaldan yihiin dhammaantood guud ahaan muuminiin ay u yihiin iimaankoodii ha kale xoog badnaadeen ayaa muuminiin oo dhanna awliye ilaahay ay yihiin laakiin wilaayadoodu dee ma sinna oo qaarkood welinimadoodu waa kaabil oo waa kuwa laga helay iimaan dhamaystiran iyo taqwo aladiina aamanuu wa kanuu yattaquun hadi waa alwilaayatu alkaamila qofka la imanaya waajibaadkii ee ka tegaya muxaramaadkii ku daraya mustaxabaadkii makruhaad kadh ka dheeraanaya hadihi wilaayatu wilaaya taamu lata ayaddu ay sheegayso qofka waajibaadkii wax kamida dayacaya muxaramaadkii ku dhacaya marka qaarkood sunankaan la iman ahayn weli wuu yahay lagama anfin karo sida dee muumin ba uu yahay laakin wilaayadiisu maaha mid dhamaystiran maaha waa wilaayatun naaqis welinimo waxa weeyaan kala dhantaalan oo kala dhiman weeyaan inay muuminiin oo dhami awliye ilaahay yihiin waxaana tusinaya qur-aanka allahu waliyu ladiina aamanuu mudda ilahay kuwa mu'miniinta ilahay baa tabaaraka watacala weligooda ah ilaahay tabaaraka watacaala sidaasoo kale waxa uu aayaad qur-aan oo fara badan inoogu tilmaamay in waxa weeyaan kuwa iimaanka iyo taqwada laga helayna ilaahay awliye ay u yihiin marka sida aan qof dadka guud ahaan waa la odhan karaa muumin oo dhami waa weli ilaahay laakin welinimadoodu ma sinna waa kala sarreya sida iimaankooduba aan u sinayn u kala sarreeya laakin miyaa la odhan karaa qof mucayan oo gaara hebel hebel waa mu'min miyaa la odhan karaa lama odhan karo waa muumin iyadoo looga jeedo waa muumin zaahiran wa baatinan dul iyo hoosba waa muumin iyadoo looga jeedo lama odhan karo waayo dushiisaad og tahay gudihiisa ma ogid de qofka saa awgeed muumin ma odhan karti welina waa sidaas oo kale oo welinimadii dusha un lagama gartee waxay ka kooban tahay camal qalbiga laga sameeye iyo iyo wax qofka jawaarixdiisa ka muuqda marka haddii jawaarixiisa ay ku muuqato aada ogaatay inuu agga xaggan ka toosan yahy dee qalbigiisa ayaanad ogeyn saa awgeed qof mucayana kuma odhan karti hebel waxa weyan waa weli welinimadana shardi uma aha in qofka khawaariqulcaadaat ay ka daahiraan waxyaaba aan loo baran iyadoo qofka weligii aan waxba laga aragoo karaamo weligiiba aanay ka muuqan ayaa laga yaaba inuu yahay weli oo rasuulkaa yihi ina allaha yuxibu alcabda ataqiya alkhafiy ilahay wuxuu jeceliyaa addoonka ilaahay ka baqdee qarsoon cidibaba taqaanaba wa min awliyaa illah رب مدفوع بالأبواب أشعث أغبره لو أقسم على الله لا أبره فربنا مد البابية دتك أي كل رحالة دت دتك أكثر دان قيمك الله هاي أو بس صيفان أو بورد له وهدي إلهي وبري لها قعما كور وتاقي لها وحي ويدستي إلهي وصيل لها يا يقام مرك وأولياء ما لها كل قاصم ee waxa weeyaan fara badan cidnaani ka waran amoodin markaa qofkii wax ka muuqdaanun inuu weliye oo qofka weligaa ilaahay karaamo waa ku sharfi karaa wax waa ka muuqan karaa laakiin karaamiis iska keenkeen iyo kufaan maaha haddaa aragto qof welinimo ku faanaya inuu ka fog yahay welinimada ogow waayo welinimada taqwa lagu helaa taqwadana madaahirteeda iyo calaamaadkeeda waxaa kamid ah cadamu tazkiyati nafs walaa tuzaku anfusakum huwa aclamu biman itaqa hadduu weligaho ilaahay uu ka baqanayo naftiisa magu tadkiyadeeyeen oo ismu ammaaneen oo ismu muujiyeen bal u fiirso awliyadii ilaahay saxaabadii karaamaadka ay ka muuqan jireen iyagu iskamay keenkeeni jirin kumanaanay faani jirin welinimona may sheegan jirin bal naftooda inay u baqayaan bay sheegi jireen iyadoo jannada loogu bushaariyey arrinta labaad oo ah qofki qof kasta oo wax laga arko oo waxaan la arki jirin samaysta isagoo hawada duulaya ama badda iskaga dul socda ama dhagaxanta iyo quraaradaha cunaya waxba aan yeeli lahayn ma waa weli baa layska odhanaya welinimada waxaa laguma gartaba hindooska maaragtay kuwan timahooda caabuda ayaa waxaa wax ka daran sameeya waxa weeyaan waxaa jira waxa la dhaha wilaayat shaytaan iyo wilaayat araxmaan shaytaanku awliyadiisa dee waxbuu ka muujiyaa dadku ay la yaabaan si ay ugu dagmaan allaha raxmaankiina awliyadiisa inuu karaamo siiyaa laga yaaba marka qofka xaalkiisun baa la eegaya ee waxaanu sheeganayo waxaan ka muuqday oo laga soo qaadi maayo xaalkiisa ayaa laysu yihi imaamu shaafici raximah llah wuxuu yihi sheekhu raximah llah wa akramuhum waxa ugu sharaf badan awliyada cinda allahi ilahay agtiisa atwaacuhum kooda ugu daaco badan wa atbaacuhum lilqur'aan qur-aankana u raacitaan badan oo waxa weeyaan dee waxaa lagu helayaa welinimadu waa in ilaahay la adeeco dee qur-aanka la raaco taasaa lagu helay maha welinimadu wax dadku ay magacaabaan sida madaxweyne wasiirada u magacaabayo ama shacabku ay u doortaan madaxweyne awliyadana shacabkuma doortaan welinimadu kuma sugnaato bilintihaabaat dadka duhaasha ay ka yidhaahdaan hebel baa weli iyagoon garanahayn wax weli nlagu noqda iyo iyo wixii welinimada lagaga fogaanayo xagga ilahay bay ka timaadaa ilahayna wuxuu ku bixiyaa biliimaani wataqwa iimaan iyo alla kacabsi buu ilahay ku bixiya sida markaa loo kala daaco badan yahay loo kala qur-aan raacitaan badan yahay ayaa loo kala welisan yahay ilahay baa yihi ina akramakum cinda allahi atqaakum ka idinku sharaf badan ilahay agtiisa waa ka idinku taqwo badan laa fadla licarabiyin calaa cajami walaa licajamiyin calaa carabi walaa liabyadin calaa aswad walaa liaswad calaa abyad ila bitaqwa annaasu min aadam wa aadam min turaab wuxuu yihi rasuulku mid carabi mid cajamo waxba ma dheera mid cajamina mid carabo waxba ma dheera mid cadna mid madow waxba ma dheera ka madoobina kacad waxba ma dheera ilaa bitaqwa mooyaane alla kacabsigun baa lagu kala dheeraya lagu kala sarreeya waayo waxaana dee waxba udhe aanay isu dheerayn dhinaca marka laga eego nasabkooda iyo dee sida qaabka ay u samaysan yihin marka laga eego malaha shay shay maaha muktasaba oo qofku waxaanu ammaana ugu helahayn qofku wuxuu shaqaysunbuu ammaan ku helaa ama uu noqdaa mid ku dhaleecaysan laakiin waxaanu isagu shaqaysan oonu shaqo ku lahayn oonu ikhtiyaar iyo doorashaba ku lahayn amaana kuma helo hadduu wanaagsanya hadduu xiyana laguma dhaleecayn oo imika qofku inuu reer hebel ka dhashana isagaa doorto man iladii ikhtaara inuu reer hebel ka dhasho reer hebelkaasi hadday fiican yihiinna amaan isagu kuma helayo laanna waxa weeyaan muu dooran isagu inuu reer hebel ka mid noqdo waxba lagama weydiin be hadday xun yihiinna isagu muu dooran inuu reera ka mid noqdo dhinac kale marka laga cadaankii iyo madowga iyo gaabnida iyo dheerida dadku ma iyagaa door doortay oo sida loogu qaybiye ma ikhtiyaarkooda kutu kuma iman saawgeed waa laysku caasaawado su-aalana isugu iman mayno wey arrinta ya ayib waxaa marka halka sheekhu yaro baraarujiyey masalada ku saabsan faqiirka saabirka iyo haniga shaakirka keebaa fadli badan bay idhahdaa alfaqiiru saabir walghaniyu shaakir faqiirka iska sabraya iyo qaniga ilaah umahadnaqaya marka wuxuu leeyahay maba ahaba masaladaasi masalo saxa in sidaa loo baado oo faqrina derajo laguma helo qaninimona derajo laguma helo ee faqiirkan iyo qanigani faqriguna maaha mamduux lidaatihi mana walaa madmuum lidaatihi oo qofkii waxa weeyaan usoo jiidiya dembi iyo dhaleecay saasoo kale waxa la dhaha qaninimadu ee xaalkoodun baa la eegayaa oo kooda xaal wanaagsanaada ayuun baa dee darajo sarreeya wey wa yihi sheekhu waliimaanu iimaankii wa isaga aliimaanu billah waa in ilahay la rumeeyo wamalaa'ikata ilahay in la rumeeyo jiritaankiisa rabbinimadiisa macbuudnimadiisa magacyadiisa iyo sifaatkiisa malaaikati malaaigtii la rumeeyo si guud in malaaig khalqi la dhahay jiraan oo ilahay nuur uu ka abuuray si gaarna wixii laynooga sheegay sifaadkooda iyo tiradooda iyo ku saabsan inay rumayniyo acmaashooda wa kutubihiina waa in la rumeeyo si guud inuu ilaahay kutub soo dejiyo xaq ay ahayd kutubtaa rabbi uu soo dejiyey kuwa laynoo sheegay magacooda la xuseyna si gaara la raba in biismihim lagu rumeeyo waa in la rumeeyona kutubta inuu u dambeeyey kitaabka ilahay nebi maxamed kusoo dejiyey kutubtii horena ay mansuuq noqotay qofna aan laga aqbalayn imikay xaqtay intaan kitaabkan la soo dejin markaasi sharci jiray bay haduu ilaahay soo dejiyey laakin imika mar hadduu sharciga ilahay ka daba keenay kii hore waana tahay wa rusulihina waa in la rumeeyo walyawm alaakhir maalinta dambena waa in la rumeyo waa yawm alqiyaama waana maalinta maalmaha jiyada u dambaysa awgeed baa la alyawm alaakhir waxaa soo gudagelaya in geeridii la rumeeyo oo cadaabuqabrigii la rumeeyo oo calaamaatu saaca la rumeeyo oo bacsigii iyo nushuurkii la rumeeyo oo jannadii iyo naartii yawm alaakhir waxaas o dhan baa soo gudagelaya waalqadari qadarkiina waa in la rumeeyo oo qadarku muxuu ah cilmigii ilaahay horeeyey iyo qoritaankiisii iyo doonistiisi iyo khalqigiisi intaa waa in la rumeeyo khayrihii khayrkiisi iyo washarihiiba waa in la rumeeyo oo qadarku laba dhinac baa laga egabaana culimadu xagga ilaahay marka laga ego khayr mooyaane shar maba lahaba sa awgeed baa rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi washaru laysa ilayk ilaahay ow sharka adiga laguma soo tiiriyo waxaan laguma nisbeeyo laakiin sharku wuxuu qadarka ka galaa xagga ficlulcabdiga marka la eego oo qadarkii waxaa isugu imanaya ficlullah iyo ficlulcabd ficilka ilaahay uu ku leeyahy waa maxay dhibaatadan dhacday dee waa inuu sii ogaa o u qoray oo uu doonay xikmadiisu ay keensatay arrintaasi inay sidaa u dhacdo oo sidaana uu abuuray qudradii iyo awooddii lagu samayn lahaa oo uu ku beeray cidda marka ilaahay ficilkiisa uu ku leeyahy shar ma noqonay de cilmiga ilaahay shar maaha qoritaankiisuna shar maaha doonistiisuna shar maaha abuurkiisuna shar maaha marka xagga ilaahay laga ega taqdiirta waxaanu shar u ahayn oo kale ilaahay wax kastoo uu qadaray xagga addoomo marka la eego dhib baha ku ahaadaare ilaahay xikmad awgeed ayuu u qadaray biduun xikma umu qadarin laakiin shar wuxuu shar iyo khayr wuxuu uqaybsamayaa qadarkii marka laga binisbati lilcabd addoonka marka la ayaa afcaashiisa ay uqaybsamaysaa kuwa ilaahay raalli uu kayahy waa khayr iyo kuwaanu ilaahay raalli kahay waa shar sharkaa laftiisu caam maaha oo ficilkan addoonku uu samaynaya waxaa laga yaaba binisbati ileyhi inuu shar noqdo laakiin makhluuqaadka o dhan marka loo wada eego aanu shar ahayn oo tusaale iminka ninka tuugga inuu waxado oo gacanta la jaraa xagga ilaahay qadaritaanka arrintaa uu qadaray marka la eego ma shar ba mee shar ma oo ilaahay tabaaraka watacaala xikmadiisa ayaa keensatay in arrintaas saa u dhacdo saas ayaana saa dantu ay ku jirtaa isaga laakiin marka loo eego dee shar bay ku tao gacantiisiibuu waayay laakiin shacabkii uu ku dhex noolaa marka loo eego miyay shar miyay shar ku tahay inuu hebel gacantiisa waayo sharkuma aha bal wanaag baa ugu jira oo in tuugadii ay ka badbaadaan ayaa waxa weyaan ay ka faa'iidayaan arrinta noocaasiya markaa sharka ilaahay tabaaraka watacaala looma nisbeeyo taqdiiran laakin khalqan wa takwiinan ayaa ilaahay makhluuqaadkiisa uga mid yahay waxa la dhahdo sharku wuxuu leeyahy sheekhu raximah llah wa naxnu anagu mu'minuuna waa rumaysanay bidalika arrinka kullihi dhammaanta ishaaradu waxay noqonaysaa ilahay maa taqadam waxaa soo horumaray oo dhan hadday noqoto waxa weeyaan magacyada ilahay sifaadkiisa hadday noqoto kutubta iyo rususha iyo malaa'igta iyo hadday noqoto waxa weeyaan qadarkii kullaha waa rumaysannaha laa nufariqu kala kaxayn mayno bayna axadin min rusuli rusushiisa kala kaxayn mayno oo ku kala kaxayn mayno biliimaan oo qaarna aan rumayno qaarna aan beenno saa yeeli mayno wanusadiquhum aan rumayna kulahum dhammaantood calaa maa jaa-uu bih sharcigii ay la yimaadeen markii aan la nasakin inuu diin xaqa ahaa in la raacaano waktigaa ay waajib ahay ayaan rumaynayna xuluwihi wa murihi laakin umahaye نعم والقدر خير وشر حلوه ومره كيف معان يا كيف قلال من الله تعالى حق إلهي بكاها معنى وح الله روح عالم من كذا أيامها وح معان وذلك لا معانا نغضان وح وقلال نغضان كله هو تقدير من الله تبارك وتعالى حكمة إلهينا يكون سطير مركز شيخ وحول هلكينا نكسر نقلنا رسوشة ودوار رميننا oo rususha in dhammaantood la rumeeya oo ay ilaahay ahay rasul ilaahay soo diray xaqna ay ku hadlayeen waa waajib oo banaanayn talaa nebi maxamed baan rumaynay nebi ciisena waan beeniyey nebi muusena waan beeniyey laa yajisaada waa kufriyo gaalimo aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun kullun aamana billahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih mu'miniinta iyo rasuulkuba inay rumeeyeen ilahay kitaabkan uu soo dejiyey iyo malaa'igta iyo rususha o dhan buu ilahay tilmaamay waxaa kaloo ilahay uu tilmaamay inay gaalnimo tahay in rusushii la kala tafriiqiyo oo la yidhaahdo qaarna waa rumaynayna qaarna waa beeninayna oo ilahay wuxuu yihi wayaquuluuna nu'minu bibacdin wanakfuru bibacd wayuriiduuna an yatakiduu bayna dalika sabiila ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqa wuxuu ka warramay ilahay kuwa odhanaya rususha qaarna waa rumaynaynaa qaarna waa beeninayna oo doonaya inay halkaa waddo dhexe ka samaystaan kuwaasi rabbi wuxuu tilmaamay inay yihiin gaalo dhaba marka qofka rasuul beeniye rususha kamida rususha o dhan wuu beeniyey waayo waa isku wada xidhayin rususha qofka beeniye nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam ciisaan rumaysana laga yeeli maayo waayo ciisa alayhi salatu wasalaam isagaa ku bushaareeyey nebi maxamed inuu imanayo kadalika nabiy llahi muusa qofka idhaahda nebi ciisaan beeniye lagama yeelayo nebi maxamed baan rumaysanay oo mar haddaad nebi ciise beenisay dee ilaahay baa soo diro rasuul buu ahaaye shareecadu markaa ku hadliyana xaq baah laakin imikun baa lagaa ogolay inaad diin ka dhigato nin ilaahay beeniye waa ta nin ilaahay beeniyena maxamed baan rumaysanay sal allahu alay wasalam waxba u tari mayso marka rususha oo dhan in la rumeeyo ayaa waajiba laakiin waxaa la iska ilaalinaya qadiyadda ah in la yidhaahdo mar haddii ilaahay dhammaan soo wada diray kutubtuna ay xaq ahayd dee nin waliba tuu doonaya ha qabsado oo imika la yidhaahdo maanta yahuudiga joogaa diin ilaahay soo diray buu haystaa kiristaankuna diin ilaahay soo dejiyey muslimkuna taasi waa baatil weeyaan oo diintaasi injiil waxay xaq ahayd maalintii aan la nasakin tawraadna saasoo kale lakin markii la nasakay iminka lagaa yeeli maayo diin ilaahay soo dejiye waan waan haysan waayo ilaahay soo dejiye baa ku yidhi anigaa taa soo dejiyey markii hore iminkana tanaan ka daba keenay tan dambe raac tii horena waa nasakay haddaad tan dambe raaci weydana gaalbaad saa oga ba rasuulku wuxuu yihi ayumaa yahuudiyin aw nasraani yasmacu bi uma laa yu'minu bi dakala naar mid kasta muslim baa xadiidka wariy mid kasta oo yahuudiya ama kiristaana oo maqlay in nebi maxamed lasoo saaray hadduu nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam raaci waayo naartuu gelaya oo laga yeeli maayo anu tawraad baan haysta iyo injiil baan haysta ilahay tawraad iyo injiil soo dejiyaa ku yihi furqaan baa ka dambeysay raac wuxuu yihi sheekh sheekhu waa ahlulkabaa'iri kuwa kabaairtiiyo dunuubta waaweyn sameeyey ee min ummati muxamedin sala allahu alay wasalam nebi maxamed ummadiisa kamida laa yukhalladuuna lagu waarin maayo fi nnaar dunuubta waaweynna waxaa looga jeeda wixii kufriyo gaalnimo dee aan ahayn ee macaasi ahaa idaa maatuu haddii ay dhintaan wahum muwaxiduuna iyagoo ahlu tawxiida oo iimaankii naarta kuwaaritaankeeda lagaga badbaadayey oo asluliimaankiii haysta wa in lam yakunuu taa'ibiina kuwa dunuubta ka toobadkeeneeda yaanay noqonin iyagoo dunuubta sidii ugu jiraba ha dhintaan bacda an laqaw llaha intay la kulmeen kadib caarifiina iyagoo ilahay yaqaan mu'miniina baa ka fiican inuu idhaahdo bacda an laqaw llaha mu'miniin iimaanka iyo macrifada waynu tilmaanay inay kala duwaye wahum iyagu fii mashiiatihi ilaahay tabaaraka watacaala doonistiisay hoos yaalaan iyo wa xukmi xukumkiisa in shaa hadduu doono gafara lahum macaasida ay ku dhinteen wuu dhaafiye wacafaa canhum wuu cafiyi bifadlihi buu ku cafiyi doonaa kamaa dakara caza wajala si ilaahay ku sheegay fi kitaabi ee uu yihi wayakfiru waa dhaafaa maa duuna dalik wixii shirki ka sokeeya liman yashaau cidduu doona u dhaafaa aakhirana dee laga hadlayo oo adduunyada marka la joogo ciddii toobad keentaba waa loo dhaafa waxa uu ka toobad keenaya wuxuu doonayaba ha noqdee laakiin marka la dhinto iyadoo xumaantii la samaynayo xumaanta shirkiga qofkii ku dhintay loo dhaafi maayo waa lagu ciqaabiya iloweylo ama asqar ha noqdo ama akbar ha noqde laakiin xumaanihii macsiyada ahaa ee kufri iyo shirki ka sokeeyey qofkii ku dhintay isagoon ka toobad keenin ilaahay hadduu doono waa ka dhaafaya wain shaa hadduu doonana cadabam wuxuu ku cadaabi fi naari buu ku cadaabiyo bicadlihi buu ku cadaabi de cadaaladu fadligu waa in la cafiyo ciddii xumaan gashay cadaaladuna waa in wixii uu kuma ku mutaystay xumaanta lagu abaalmariyo haddii markaa loo dhaafana khalad maahe waa fadliga ilaahay baa keensaday haddii la cadaabana khalad maahe cadaaladdaa sidaas uma dabeetana hadduu cadaabo kadib yukrijuhum wuu ka soo saari doonaa minhaa naarta biraxmatihi buu kaga saari naxariistiisa iyo wa shafaacati shaaficiin kuwa shafeece qabee shafaacadooda min ahli taacatihi kamid a oo haddii xataa muwaxidiintii macsiye ay sameeyeen naarta ay ku galaan ee kuma waarayaan naarta waa laga hosaari ama ilaahay naxariista kaga soo baxaan oo balax tiran ama taasiya waxa weeyaan ay keensatay inay cid u shafeeco qaadeen uma yabcathum wuxuu u diri doonaa ilaa jannatihi buu u diri dalika arrinkaasina wuxuu ku dhacay liana allaha tacaala ilaahay tawallaa wuxuu wuxuu weli u noqday ahla macrifati ahla iimaani kuwa isaga rumaysan ilaahay weli buu yihi maana yuxibuhum wayansuruhum nusradiisana waxaa kamid a naarta inuu uga gargaaro aanu ku waarin walam yajcalhum ilaahay kamuu yeelay fi daarayni labada daaroba daarta adduunyo daarta aakhiraba ka ahli nukratihi kuwa ilaahay diiday ee aan iimaan la iman oo kale kamuu dhigin fanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin aladiina kuwaasoo khaabuu ka hoogay oo waayey min hidaayati ilahi hanuunkiisa iyo tawfiiqdiisa walam yanaalu waxba aan ka helin min wilaayati wilaayadii rabbi tabaaraka watacala jacaylkiisa iyo soo dhaweyntiisa iyo gargaarkiisa allahuma ilahi ya waliy lislaam islaamka weli u ahw iyo wa ahli habitnaa nagu sug cala lislaami xataa nalqaaka bihi ilaa aanu kula kulmayno yowma alqiyaama annagoo waxa weeyaan muslimiina ducaadu sheekhu kusoo gabagabeeyey maqrada insha allah sharaxeeda wax kamid oo kooban darsiga beri ayaan ku qaadan doona wallahu aclam sala allahu ala nabiyina maxamed wala ali